bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada barnaamijka faaqdaada wararka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo hadaan oo kale aad ka dhegeysataan raadiyaha qaranka marka laga reebo subaxnimada jimcaha mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa tobanka agoost sanadka labada kun iyo labaatanka qodobada aad ku dhegeysan doontaan barnaamijkan waxaa ka mid ah jir looga hadlayey ama kulan looga hadlayey dardargelinta habraaca shaqo qorista shaqaalaha dowladda oo lagu qabtay muqdisho barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan ciidanka xoogga dalka oo dilay horjoogihii al-shabaab u qaabilsanaa deegaanada waa degmada waa awdhiigle iyo sidoo kale mubaarag iyo daarusalaam ee gobolka shabeellada hoose barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa jubbaland ciidamada dowlad goboleedka jubbaland waxaay la wareegeen deegaano dhowr ah oo kooxda nabadiidku ee dadka ku dhibaatayn jireen barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa in webiga shabeelle oo ku fataho deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose iyana waa idiin haynaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan oo ay ku jirto ama ay ku jiraan howlgallo kale oo ciidanka xooggo ay ka wadaan gobolka hiiraan ku soo dhowaada mar kale iyo faaqdaadda mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka faaqdaadda ayaad dhegaysanaysaaneh ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa dilay horjoogihii kooxda nabadiidka al-shabaab u qaabilsanaa deegaanada awdhiigle mubaarag iyo daarusalaam ee gobolka shabeellada hoose iyadoo sideed kale oo ka tirsan nabadiidkana ay halkaasi ciidanku ku qaanajiyeen horjoogahan magaciisa loo yaqaano nuurgaab ayaa lagu dilay howlgal ciidanku ee ka dhacay duleedka magaalada awdhi waa deegaanka awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose sida raadiyo muqdisho uu xaqiijiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage oo waraysi gaara siiyey idaacadda qaranka ee reediyo muqdisho ayaa yidhi waxaan maanta howlgal ay ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka sameeyeen shabeellada hoose ay ku dileen horjoogihii kooxda nabadiidka ah u qaabilsanaa deegaanada owdhiigle mubaarag daarusalaam ee gobolka shabeellada hoose iyo maleeshiyaad kale oo gaaraya ilaa sideed ruux ciidanka xoogga dalka ayaa muddooyinkan howlgallo qorshaysan ka wada qaybo ka mid ah gobollada dalkeena soomaaliya waxaana ka mid a gobolka shabeellada hoose oo ay ciidanka xoogga dalka ay kala wareegeen maleeshiyaadka al-shabaab deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaasi iyadoo sidoo kale qorshooyinka kala duwan ay ciidanku ay yihiin in maleeshiyada laga saaro guud ahaan dalka si dalka soomaaliya uu noqdo mid ka nabdoon argagixisada barnaamijka faaqdaada ayaad dhegaysanaysaan reediyo muqdishona waad nagala socotaane siihayaha wasiirka shaqada arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya mudane xildhibaan sidiiq warfa ayaa gudoomiyey kulan la xiriira dardargelinta habraaca shaqoqorisa shaqaalaha dowladda waxaana goobjoogka kulanka gudoomiyaha guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka xasan abshirow xubno ka tirsan guddiga iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda kulanka ayaa ka dhacay xarunta wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada ee dowladda soomaaliya iyadoona diiradda lagu saarayay inta badan arrimaha shaqaalaha rayidka iyo nidaam marinta nidaaminta habraaca shaqo qorista shaqaalaha dowladda dhinaca kale siihayaha wasiirka shaqada arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya sidiiq warfa ayaa waxa uu ku qaabilay xafiiskiisa mudane ali ibraahim anoy oo dhowaan loo magacaabay inuu noqdo xubin ka noqdo guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka ee dowladda iyadoona isagoo buuxinaya xubin hore uga banaaneed guddiga faqdaada ayaad dhegaysanaysaan qodobo dhowrah ayaa inoo soo socda oo ay ka mid yihiin deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka oo ciidanka jubbaland ay kala wareegeen maleeshiyada argagixisa al-shabaab balse marka hore waxaan ku hormaraynaa gobolka shabeellada hoose deegaano dhowrah ayaa laga cabsi qabaa in fatahaad uu ka sameeyo webiga shabeelle iyadoo dadku ay dadka qaar ay ka barakaceen deegaano dhowrah oo ka tirsan gobolkaasi oo webiga shabeelle uu ku fatahay iyadoona wararku ay sheegayaan in dadkaasi ay haystaan dhibaatooyin kala duwan isugu jira qabow iyo sidoo kale raashin xumo dadka soo wajahda kadib markii beerahooda dadka beeraleyda beerihii uu gooyay webiga shabeelle muuse cusmaan abtow ayaa ila fadhiya muuse soo dhow
timcadda aad ayaad umahadsan tahay muddooyinkanba timcadda saa la socotid waxaa jiray fatahaado kala duwan oo webiga shabeelle uu ka sameynayo shabeellooyinka haddii aan lahayd shabeellaha dhexe iyo n shabeellaha hoose n iminka wararka aynu ka helayno n waxa ay sheegayaan deegaano hoostaga ee degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa horey waxaa ah, kusoo fatahay n webiga shabeelle kaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay n dadkii deganaa n deegaanadaasi ee hoostaga n weliba degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan n n fatahaadaasi ayaa waxaa ku barakacay n ilaa iyo n soddon iyo dhowr tuulo oo markaasi saameyn xoogan uu ku yeeshay fatahaadii oo webiga shabeelle n dadkaasi waxay ahaayeen dad beeraley iyo xoolo dhaqato u badan waxaana markaa n beerihii eh, dalagii sanadkan ay sugayeen n guud ahaan burburiyey n ama baabi'iyey n fatahaadda webiga shabeelle oo kusoo fatahay eh, dadkii waxay ka barakaceen n tuulooyinkii ay deganaayeen waxayna u barakaceen meelaha duurka ah ama howdka ah ee markaasi een, aan aan aan wax guryaa aan ka dhisnayn waxay markaasi ku hoos jiraan geedaha hoostooda ayagoo ay markaasi ku dhacayso dhaxanta iyo qabowga iyo roobka xagaayada da-ayso iyo weliba een, halis ugu jira dugaagta een, islamarkaana waxay qabaan cudurro oo ku dhacay sida een, korcuncun malaria tifow iyo cudurro kaloo aada u fara badan oo ka dhashay een, muxuu ahaaye fatahaadda een, webiga shabeelle oo ka geysanaya deegaanadaasi hoostaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ee deegaanada een, waxaa ka mid ah een, deegaan deegaano dhowr ah oo lagu magacaabo een, cadidheere een, garfaale ee, luluto een, dhaisiyow een, eh, muxuu ahay iyo balcad iyo deegaano kale aada u fara badan runtii oo halkan aan kusoo koobi karin guud ahaan dadkii deganaa een, deegaanadaasi way ka barakaceen waxayna barakac ku yihiin oo ay ku dhibaataysan yihiin een, duurka hawdka ah ee ee aan biyaha weli gaarin oo ka tirsan degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose een, waxaa jira qayladhaamo kala duwan oo ay jeedinayaan maamulada een, eh, een, eh, een, dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo een, maamulka degmada wallaweyn laftirkiisu uu qayladhaan uu ka wado sidii wax looga qaban lahaa waxaa ka mid ah degmada afgoye oo runtii een, aad la arkay een, qaabka een, biyuhu ay u saameysay een, eh, degmada afgooye een, gaar ahaan beerihii laftirkoodu een, eh, halkaasi een, webiga jiinkiisa ku yilay oo dadku ay tacbanayeen oo markaasi ay saameyn xoogan ku yeelatay dadku waxay qabaan xaalada kala duwan ee dhanka biniaadanka biniaadanimada ah ee dhanka nolosha aaday u liidataa een, ayadoo taa ay jirtay oo dadkii ay la daalaan dhacayeen xaaladihii een, ay kala kulmeen iyo noloshii een, aadka u qalafsaneed ee dhanka een, fatahaadda webiga shabeelle ayaa haddana waxaa een, soo baxayay tan iyo shalay ilaa iyo xalay qayladhaan iyo alaarmi ku wajahan inay soo socdaan fatahaada hor leh oo webiga shabeelle uu sameynayo kusoo wajahan deegaanadan oo hadda aan sheegnay oo markaasi een, horene ay u saameeyeen fatahaadihii een, ee kuwan ka horreeyey Een, wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ay jiraan eh, ama ay ka ballaaran yihiin oo ay ka weyn yihiin fatahaadahana hadda soo socda kuwii hore halkaasi u maray marka een, een, timacadda dhibaatooyin kala duwan ayaa jira een, xaaladda nolosha dadku aaday khatar ugu jirtaa een, caafimaad darro ayaa ayaa- ayaa- ayaa jirta dadku horey uma haysanin muxuu ahaye een, een, een, caafimaad iyo goobo caafimaad iyo goobo waxbarasho iyo tuulooyinkaas hadda aan sheegayno kama aysan jirin ayadoo taasi ay la daalaan dhacayeen laakiin een, dadku waxa weeye dad tacbata ah Mm.
ee ku nool beeraha waxay ku nool yihiin noloshooda ay ku tiirsan tahay waa xoolaha iyo beeraha hadda Een- marka dadka een, ka barakacay een, fatahaada webiga ee intooda badan beeraleyda u badnaa een, xaggee ay ku dambeeyaan alile
Een, aad waa mahadsan tahay mukhtarow een, eh, waa taan sheegay oo aan idhi een, dadku waxay ku barakaceen duurka howdka ah waa cidna uma maqna ceelna uma qodna Een, een, eh, eh, dad baa waxay isku dayeen beri dhawatee dhalinyaro een, isku isu xilqaamay ee ka soo jeeda deegaankaasi ayaa ma- beri dhawatee waxaa la ii sheegay inay ay, ay, ay geeyeen een, dadka ay u geeyeen een, xogo yaroo baca ah iyo een, een, xoolo yaroo maxuu ahay dadka noloshooda si ay loo qa- loogu qalo oo ay ugu noolaadaan waayo dadka wax ay qaadaan ayayba laayihiinba micnaha een, waxaa jiray sanadihii lasoo dhaafay beerihii abaar ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa ka saamaysay dhulka wuxuu ahaa dhul abaar ah oo dad- da- beeruhu waxay ku baxaan sidaan ogsoonnahay een, roobka keliya iyo sugtaan mala ma ahan webi ma ahan marka maadaama dadku tacbato ay yihiin ee haddana yacni roobka een, ilaahay oo ka di'inaya raxmadda allah ay sugtaan oo raxmaddii alla dhowrkiisana lasoo dhaafay aysan ka di'in oo dadku mar horeba ay la daalaan dhacayeen gaajo iyo iyo macluul ee dhanka maxoonaha een- een- een xooga nolosha ah ayaa haddana waxaa een, alxamdulilah ilaahay een, nimcadiisa keenay een, daadadkan oo fatahaadahan oo ka dhashay roobabka da-aya iyo webiga shabeelle oo kusoo fatahay ayaa muxuu ahaaye een, dhibaatooyinka waxay aad usii kordheen nolosha bini-aadanku ama dadka deegaanka degan inay aad ugu soo xumaato halkii ay horey u deganaayeen dadku ma haystaan waxay aad ugu baahan yihiin markaa weydiiso ay kuu sheegayaan inay u baahan yihiin een, baco ay ka galaan dhaxanta ama aqalo eh, baco Aad- inay saartaan waay, sidoo aad.
kale sinsiyeeray u baahan yihiin waxay u baahan yihiin ca- een, muxuu ahaa gargaar kalo xagga caafimaadkay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin waxay ku noolaadaan Waay, marka een, waay, waay.
halkaasi dhibaato badan Waay, ayaa waay.
ka jirta Waay, waxaase aad- dadku aad baad insha allahu umahadsantahay, Abto.
ay rajaynayaan na dhegaysanaya inay u dheg nuglaadaan ay gargaar gaarsiiyaan insha allah aad baad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa muuse cusmaan abto oo ka tirsan warbaahinta qaranka islamarkaana ka warbixinayay een, xaalada nololeed ee ka jirta deegaanada uu ku fatahay webiga shabeelle iyo sidoo kale cabsi laga qabo in fatahaad kale uu ka sameeyo gobolkaasi deegaano dhowr oo ka tirsan ee webiga shabeelle barnaamijka faaqidaada wararka ayaa degeysanaysaan wararka naga soo gaaraya jubbada hoose ayaa sheegaya in ciidamada jubbaland ay al-shabaab ay kala wareegeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka jubbada hoose saraakiisha ciidanka daraawiista jubbaland ayaa xaqiijiyey in howlgalkan uu ahaa mid qorshaysan ciidanka ayaa la wareega deegaanka waa deegaanka lafarag iyo sidoo kale janno cadde waa janna cadale howlgalka ayaa ahaa mid weli socda waxaana ciidanku ay sheegeen inay ku sii jeedaan deegaano ku yaala gobolka jubbada dhexe oo guud ahaan al-shabaab gacanta ay ay doonayaan inay uga dhigaan ciidamada daraawiista jubbaland sidoo kale kumaandooska danab ee xoogga dalka soomaaliya ayaa maalmaha waxa ay wadaan howlgallo qorshaysan oo ay ka sameynayaan deegaanada aan jubbooyinka si looga saaro maleeshiyada al-shabaab barnaamijka faaqidaada ayaa dhegeysanaysaane hobyo waxaa laga xarig jaray eh, xarun loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka sidoo kale dee, een, xarumo kaloo aad een, ugu muhiim ah degmadaasi iyadoo degmadu ay tahay magaalo xeebeed een, qani ku ah arrimaha soo saarka een, kalluunka haddaba guddoomiyaha een, degmadaasi oo ka hadlay kulan ay ka qeybgalayeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan een, dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in degmadu ay muhiim u tahay isagoona sidoo kale een, marowda madaxweynaha ee jamhuuriyadda soomaaliya oo gaarta halkaas uga mahad celiyey dadaalkeeda ku aadan een, dhiirigelinta mas-uuliyiinta een, degmadaasi iyo sidoo kale shaqooyinka kala duwan ee xadegjarka xarunta
waa marwada noogu horreysay ee marwo madaxweyne ee soo booqata magaalada hobyo waa qofkii ugu horreeyey waxaan ka leenahay mahadsani waxaan si lamida u soo dhoweynayaa guddoomiyaha baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenka galmudug labadaba oo aan leeyahay ayana waa qolooyinkii ugu horreeyay ee soo raaca marwada madaxweynaha ku soo dhowaada waxaan si gaara u sharfayaa xildhibaanada sharafta leh ee deegaanka ka soo jeeda ee meesha fadhiya oo ay- oo laba wax ka mid tahay oo ay ka mid yihiin xildhibaanada federaalka intooda kale ay ka mid yihiin xildhibaan zaare ay ka mid tahay macaali cumar oo aan le magaaladiina iyo welcome zaare cumar iyo umax waa dadka ka soo baxay deegaankan galmudug oo ku abtirsan deegaanka galmudug Eh, intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa waqti badan inaanan luminin inaan ka faa'iidaysto waqtigoo nagu yar inaan guddoonsiiyo marwada koowaad ee madaxweynaha abaalmarin iyo hadiyad degmada hobyo ay ugu tala gashay oo laba nooca waa midda koowaad oo ah dhulka ay ka dhisayso cisbitaalka zeli foundation ay wadaan shahaadadiisoo aan rabna inaan ku wareejino si la mida waxaan rabnaa oo uu bixiyey eh, abshir diini oo ah milkiilaha dhulkaas oo isagana aan uga mahad celinayna fadhiya ninka halkaas fadhiya ad waa arkaysaa si lamida qoyska madaxtooyada oo ay hooyo u tahay mis zaynab mis zaynab waxaan leeyahay walaashay waxaan adigana kugu talagalay inaad degaankooda ka mid noqotid mustaqbalka adiga iyo madaxweynaha qarankaba aad degtaan oo aad ku qaataan waktigiina fasaxa waktigiina masaajidka waxaan ugu talagalay dhul aan u hadiyeynay oo aan u hayno naqshadiisa gacantana aan ku hayno oo aan leenahay ku soo dhawow adiga iyo madaxweynaha iyo ubadkaagaba hobyo waxay ku hayaan sharaf xig iyo xurmad iyo waxaan la qiyaasi karin waayo madaxweynihii ugu horreeya noo dhagax dhigay dekeddu waayo madaxweyne cabdi- maxamed cabdullahi farmaajo waa u mahadcelinaynaa waana dekedda xoogga soo saaran oo hadda aan sugayno waa cisbitaalka oo ay marwada noo dhagax dhigtay yacni qoyskaas waxaan leenahay allaha sharfo waxaan uga mahad celinaynaa sida qiimaha leh ay noo qiimeeyeen
Soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi Soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay Soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi Soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahooda
wahaaga dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka faaqidaada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegeysanaysaan isla wararka galmudug ayaynu ku guda jirnaaye magaalada hobyo waxaa sidoo kale ee mas-uuliyiinta gaaray ee ka hadlay arrimaha horumarka galmudug ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi oo sheegay in galmudug ay u baahan tahay xilligan in maalgashiyo kala duwan lagu sameeyo si dadku ay u noqdaan kuwo shaqo ama dhallinyarada waxbaratay u noqdaan kuwo shaqo abuur hela iyo sidoo kale in la hormariyo arrimaha deegaanka haddaba n wararkii ama n warbixintii uu n ama uu ka hadlay ama khudbadiisii uu ka jeediyey n xarunta n la dhagax dhigay ama la- ama halkaas laga dhagax dhigay ee mas-uuliyiinta dowlad goboleedkaasi ay ka hadleen ayaa hadaradiisa waxaa ka mid ah salaan bacdigeed eh, marwo ku soo dhowow eh, degmada hobyo eh, ku soo dhowow gobolkaagii ku soo dhowow statekaagii ku soo dhowow magaalada taariikhiga ee hobyo farxad ayay noo tahay maanta inaan ka soo qayb galno munaasabad intaan la eg oo lagu taageerayo hooyada iyo dhallaanka galmudug runaantii hooyada iyo dhallaanka waa waxay mudan yihiin in la garab istaago waa bermageedo waa mataqaanaa waa dadka aan anagu ku tashanno haddaan nahay ragga hooyada iyo dhallaanka in loo dhiso xarumo lagu daryeelo oo caafimaadka iyo waxbarashada muhiimad gaara ayay galmudug u leedahay marwada iyo organisationkeeda waa u mahad celinaynaa halkan keliya ma ahan inay wax ka qabtaane baraawana waa ogeyn sool iyo sanaag iyo gobollo kalena waa ognahay inay ka socoto shaqo fiican marwada waa soo dhoweynaynaa shaqada qiimaha le ee qaranka u hayso salaan bacdigeed marwo ku soo dhowow degmada hobyo ku soo dhowow gobolkaagii ku soo dhowow statekaagii ku soo dhowow magaalada taariikhiga ee hobyo farxad ayay noo tahay maanta inaan ka soo qayb galno munaasabad intaan la eg oo lagu taageerayo hooyada iyo dhallaanka galmudug runaantii hooyada iyo dhallaanka waa waxay mudan yihiin in la garab istaago waa bermageedo waa mataqaanaa waa dadka aan anagu ku tashanno haddaan nahay ragga hooyada iyo dhallaanka in loo dhiso xarumo lagu daryeelo oo caafimaadka iyo waxbarashada muhiimad gaara ayay galmudug u leedahay marwada iyo organisationkeeda waa u mahad celinaynaa
barnaamijka faaqidaada ayaa dhegeysanaysaan balbal markan gobolka hiiraan howlgallo kala duwan oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ka wadaan halkaasi ayaa socda waxaana ciidanku ay sheegayaan ama wararka kala duwan halkaasi naga soo gaaray ay sheegayaan in ciidamadu ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo halkaasi maleeshiyada looga shaki qabay iyadoo aynu ognahay in maleeshiyadu ay ku dhuumaaleystaan qadka teleefoonka a idiin soo gelin doonaa ibraahim maxamed geedo oo halkaasi ku sugan balse marka hore wararka ka imaanaya dalka neejar ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay la wareegeen ama ay weerareen dad halkaasi ku suganaa gobol ka tirsan dalkaasi neejar waxaan dib ugu laabanayaa qadka teleefoonka ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka siiran oo ibraahim geedi qadka kugu jira geedi soo dhowow howlgaladii gobolka ka socday iyo sidoo kale halka ay ku dambeeyeen wararka saakay
waa maadsan tahay sidaa sheegtayba howlgaladu way socdaan weli saraakiishu ay sheegeen waxaana ujeedku yahay sidii maleeshiyada looga saari lahaa deegaanada sarafutiriska iyo weliba sida markaasi u dhibaateeyaan dadka muxuu ahay shacabka ah ee ku dhaqan gobolkan hiiraan waxaana saraakiishu ay sheegeen in ujeedku yahay oo keliya al-shabaab in laga saaro tuulooyinka farakutiriska ee ku sug yihiin gobolka waxaana muddooyinka ugu dambeeyaba al-shabaab ahay kuwa markaasi isku dayaya inay lacago kala duwana baada ay ka qaadaan dadka ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolkan hiiraan gaar ahaan deegaano u dhexeeya webiga jiinka isku xira ee buulo barde ilaa magaalada beledweyne tuulooyin hoos yimaado markaasina ay ku amreen inay bixiyaan dhaqaalo fara badan maadaama aysan awooddu lahayn dadkaasi oo beeraleyda ah oo markaasi abaarihii ku dhuftay koonfurta bartamaha soomaaliya aada u saameeyeen sidoo kale ay saameyn ku yeesheen daadadkii ku dhuftay muxuu ahaye gobolka ee fatahadii marka howlgalladu inay socdaan sida saraakiishu ay sheegeen waxaana dhowaan bilaaban doonaa sida saraakiishu ay sheegeen howlgallo guud oo markaasi al-shabaab looga saarayo deegaanada farakutiriska ay ka sugan yihiin gobolka
deegaanada hadda howlgallada ciidamadu ay ka sameeyeen maleeshiyada laga xaalufinayo xagee ay kaga aadan yihiin magaalada beledweyne oo ah xarunta gobolkaasi hiiraan
deegaanadan waxay ku yaalaan inta udhexaysa maxaas iyo buulibarde iyo sidoo kale jallabsi iyo buulibarde iyo weliba ilaa deegaanka lagu magacaaba halgan ee bartamaha gobolkan hiiraan waana dhul aada u baaxad weyn loo markaasi maleeshiyada al-shabaab si dhumaalaysi ay markaasi ku yimaadaan iyagoo markaasi doonayaba inay xoolo kala duwan ka qaataan dadka reer miyiga waxaana dhowr jeer hore jira in dagaalo ay dhex mareen dadka deegaanka iyo weliba maleeshiya al-shabaab islamarkaasina ay dagaaladaasi ay ku dhinteen dad muxuu ahaay kuwii dagaalamay labada dhinac islamarkaasina maleeshiya al-shabaab loogu adkaaday oo markaasi doonayaba inay dadkaasi ka qaataan xoolo kala duwan laakiin waxaad moodaa in dadka deegaanka ee guud ahaan gobolkaba ayna u diyaargaroobeen sidii markaasi ay ula dagaalami lahayeen al-shabaab maadaama ay dhibaatada al-shabaab ay tahay iyo had jeer mid ay u geystaan shacabka soomaaliyeed islamarkaasina ay ku dhibaateeyaan
aad baad u mahadsan tahay ibraahim maxamed geedo oo qadka teleefoonka magaalada beledweyne si toosa ugu jira islamarkaana inoo faahfaahinayo kaasi ahaa howlgallada ciidamada xooga dalka soomaaliya ka wadaan deegaano ka tirsan gobolkaasi hiiraan barnaamijka faaqidaada wararka qeybaha dambe ayaad dhegeysanaysaan
hana weeyo meel bay ka wada timi
rag hubaysan ayaa weerar ku qaaday koox ka mid ah shaqaalaha gargaarka ee dalka neejar halkaasi oo ay ku dileen lix muwaadin oo faransiis ah oo iyo sidoo kale halboogoodii iyo maxalliga ah oo ahaa darawalkooda sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dowladda ragga hubaysan ayaa waxay wateen mootooyin ay ku fureen rasaas gudoomiyaha gobolka dal gobol ka tirsan wadankaasi sida ay sheegeen sida loo sheegay wakaalada wararka reuters ama f b waxay sheegeen gobolkaasi uu caan ku ahaa dalxiisayaasha doonaya inay arkaan geriga duurjoogta ah iyo sidoo kale xayawaano kale oo halkaasi ku sugan madaxtooyada dalka faransiiska iyaduna dhankeeda waxay xaqiijisay in dhimashada muwaadiniinta weerarka lagu qaaday nimanka faransiiska ah ee u shaqeeya kooxda gargaarka ee caalamiga ah ee wasiirka difaaca neejar ayaa waxa uu sheegay in wakaalada wararka reuters horaantii muwaadiniintan waxa ay ama runaantii muwaadiniintan waxa ay ku sifoobeen keliya in ay ahaayeen dalxiisayaal ayuu yiri hay-adda samafalka ee dalka faransiiska ee loo yaqaano akid oo ay ka tirsan yihiin ayaa waxa uu dhankeeda sheegtay in qaar ka mid a shaqaalaha ay qeyb ka ahaayeen masiibadan madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa qadka telefoonka oo kula hadlay dhigiis dalka neger sida lagu baahiyey war-saxaafadeed la faahfaahin oo waxyaabihii ama lagu faahfaahiyay waxyaabihii ay ka hadleen labada mas-uul sawiro lagu arkay barta baraha bulshada ayaa muujinayay meydka nimanka oo ag daadsan gaariga nooca loo yaqaano for x for guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada wararka intaasaan kusoo gebagabeyn anigoo timacda idinla socodsiinaya sidaasiyo nabadgelyo
ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa